Deeqdan raashinka ah oo ka timid Saldanadda Cumaan ayaa degmada Ceer Barde ee gobolka Bakool waxaa loogu qaybiyey qoysas danyar ah oo ka mid ah dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka. Deeqdan ayaa ka koobneyd bur, bariis, sonkor, timir, caano iyo saliid. Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Jimcaale oo wakiil ka ahaa bixinta deeqdan ayaa ka warramaya qaabka loo qaybiyey.
waxaa ilaahay noo suuro geliyey inaan soo gaarsiino degmada ceel barde raashinkii ka yimid dowladda cumaan oo dadka masaakiinta hoo tabaalaysan loogu tala galay wuxuu ku soo aaday wakhti aad iyo aad loogu baahnaay oo baahi badan loo qabay oo xilli kuleyl lagu jiro dalka roobkiisu uu yaryahay abaara ka jiraan dadka soomaaliyeed oo ka faa'iidaystay halkan raashinkaa ka yimid dowladda cumaan waxay leeyihiin khayr badan allah idin siiyo sida aanu garab taagantihiin sanad kasta oo bishii barakaysnado ramadaan iyadoo lagu jiro waa idinkaga ducayhaynaa mahadna waa idinkaga haynaa jasaakum allahu khayr ilaahay adduunya aakhira ha idiin jaaseeyo annagana ma ilaabi doono garab istaagga aad noo samayseen waana ku mahadsantihiin Qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay deeqdan raashinka ah ayaa ka mahad celiyey.
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga maleye abshir baa lay dhahaa magaalada ceelbardaan joogaa ummadda soomaaliyeedoo deeqda noo bixisa mahad iyo galad baan ooga haynaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin magacaydiin anigoo dheere dadka muslimiinta walaaley bisha ramadaan halla geysi khayr alla si boqolkiisa boqol maha siiye maanta waxaa meeshan nalagu siiyey deeq raashina ee saafara oo aala muslimiina naga soo gaaray alaalaha naga soo gaaray waxaan ugu mahad celinaynaa allaha muxsiniintaas allaha ka abaalmariyo annaguna si fiican ayaa naloo siiyey shaqaalihii iyo dadka maamulkahaa si wanaagsan ayay noo soo gaarsiiyeen waanta ku mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu